بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله والضرب الثاني المعرفة نوع لباد ومعرفة اسم كوحوها لبن نوع من حيث التنكير والتعريف waxaa horeeyey nakirada ayadaan asal ahayd nooca labaad waxaa la yidhahdaa almacrifa waana farac wa hiya sittatu anwaacin macrifaduna waa lix nooc ayada marka muusan tacriifin sida nakirada loo tacriifiyey macrifada umuusan tacriifin ma qeexin nakirada waa la qeexay oo waxaa la yidhi waa isim kasta oo loo isticmaalo afraadda jinsigiisa oo aysan kala lahayn macrifada marka lama qeexaayo laakiin waxaa la sheega anwaacdeeda wa hiya ayadu sittatu anwaacin waa lix nooc waxaa ugu horeeya almudmar mudmarka oo yuqaalu lahu damiir damiirna waa lahaa wa huwa damiirkuna acrafuhaa lixdaas waa midka ugu macrifaysan macrifadu marka waa lix nooc midka ugu horeeya waa damiirka ama mudmarka damiirna waa lahaa mudmarna waa lahaa isagaan ugu macrifaysan hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay lixdan macrifada ah ayaa bacduha acrafu min bacdin ay ayaa sii kala macrifaysan inkastoo macrifay isla yihiin haddana macrifanimada waa ku kala sarreeyaan lixdooda markaya ugu sarreeya damiirka ayaa wuxuu joogaa almartaba aluulaa wahuwa acrafuhaa acrafu sita uma alcalamu haddana calamkaa ku xiga waa martabada labaad min xaysu tacriif uma smu lishaarati haddana waxaa ku xiga ismu ishaaraha waa martabada saddexaad uma almawsuulu martabada afraadna waa isimka mawsuul uma almucarafu biladaa martabada shanaadna waxaa jooga isimka al lagu tacriifiyey almucarafu biladaa ay biadaati tacriif midkii lagu tacriifiyey qalabka wax macrifeeya oo laga wado al ashii mucarifada ahayd midka la geliyey sida alrajul iyo alfaras kan lixaadna wamaa udiifa ilaa waaxidin minhaa lixdaas aan soo sheegnay waxaan dhihi lahaa shanta aan soo sheegnay mid kamida kii loo idaafeeyo isagana macrif buu noqdaa wma udiifa iyo isimkii la idaafa ilaa waaxidin minha isaguna macrifu noona nakir uu ahaa markiisii hore kadibna waxaa loo idaafeeyey damiir ama waxaa loo idaafeeyey calam ama waxaa loo idaafeeyey ismu ishaaro ama waxaa loo idaafeeyey ism mawsuul ama waxaa loo idaafeeyey isim alwata waa macrifooba idaafadaasuu tacriif ka helaa wuxuu ahaa tusaale ahaan kitaabun ama sawbun soo nakiro ma aha damiira loo idaafeeyo waxaa la yidhaha sawbii ama sawbuk waa macrifoobe waa xaggee macrifada ka helay idaafada loo idaafeeyey shay macrifo oo ah damiirka ama calamaa loo idaafeeye waxaa la yidhahdee sawbu muxammadin waa macrifoobe liannahu udiifa ilaa calam ama waxaa loo idaafa ismu ishaaro sawbu haada ama sawbu haadihi waa macrifoobay ila shay macrifaa loo idaafeeye ismu ishaaro ah ama ism mawsuul baa loo idaafeeyey sawbu ladii jaa-anii am aladi ism mawsuul sooma ah sawbkana loo idaafeeye waa macrifoobay ama waxaa loo idaafeeyey ism alwata sawbu rajuli isim macrifahaasoo looma idaafaynin faqad tacarafa waa macrifoobay macrifadii marka waa meeqa lix aldamiir uma alcalam uma smu lishaara uma smu lmawsuul uma almucarafu biladaa uma ma udiifa ilaa waaxidin min hadihi alkhamsa waa lixdaasma wa huwa midkan dambana wa huwa waxaad tidhaahdaa midka la idaafeeyey wa huwa midka la idaafeeyey fii rudbati maa udiifa ilayhi waxaa loo idaafeeyey ayuu ku darajo yahay muxuu ka wadaa marka laga reebo midka la idaafeeyey asmaada macrifada ah waa meeqa ya meeqa waayo shan marka laga reebo maa udiifa waa meeqa shan shantoodu soo ma kala sarreeyaan yaa ugu sarreeya damiir yaa ku xiga calam yaa ku xiga mushaaro yaa ku xiga isim mawsul yaa ku xiga ismal wata soosaas uma kala sarreeyaan wuxuu ku leeyahay isimka mudaafka ah waxa loo idaafeeyey ayuu ku darajo yahay oo ula jeedo isim nakira ah haddaa ismu ishaaro u idaafaydo ismu ishaaraha ayuu ku rutbayaa ismu ishaaro u darajadee joogay asna darajada saddexaad uu joogaa halkaas macnihiisu wuxuu yahay haadaa iyo sawbu haadaa waa isku macrifo haadaa soo macrifo maaha waa ismu ishaaro sawbu haadaa sawbkaasna soo macrifo maaha muxuu ku macrifoobay idaafada ismu ishaaraha idan wixii loo idaafay ayuu ku darajo yahay marka haadaa hadduu darajada saddexaad yahay sawbu haadaana waa darajada saddexaad ila midka loo idaafayu ku darajo yahay haddii aad tidhaahdo ra'aytu aladii jaaanii ams alladii soo macrifo maaha darajadee joogaa afraad sooma joogo haddii aad tidhaahdo sawbu aladii jaaanii ams haddaad tidhahdo sawb soo asna macrifo maaha asna darajada afraaduu joogaa ilaan midka loo idaafeeyey darajaduu joogo ayuu sawbkuna joogaa oo ah maudiifihi alrajul darajadee joogaa shanaad sooma joogo sawbu rajula darajada shanaaduu joogaa asna macnu waa saas midkaan la idaafeeyey waxa loo idaafeeyey ayuu ku rutba yahay macnaa sawaadix maaha wa huwa midkaan la idaafeeyena fii rutbati maa shay darajadiis ayuu joogaa udiifa asagaba ileyhi asaga loo idaafeeyey waxa la idaafeeyaa waayo isimkii markii hore nakirada ahaa ilayhin ayuu ka wadaa kan loo tiiriyey marka wuxuu ku leeyahay mudaafka oo thawb ah mudaafu ilayhiga ayuu ku rudba yahay mudaafu ilayhigaas hadduu ismu ishaare yahay hadduu mawsuul yahay iyo hadduu calam yahay iyo hadduu yahay ismi alwada soosas looma fahmi ila alism almudaafa marka laga reebo isimka la idaafeey ila damiiri damiirka loo idaafeeyey waxaan dhahnay isimka calamka loo idaafeeyey waa fii rudbati alcalam ismu ishaaraha kii loo idaafeeyena waa fii rudbati ismi lishaara isimka mawsuul midka loo idaafeeye waa fii rudbati ismi lmawsuul isimka loo idaafeeyey mid alwatana waa fii rudbati almucaraf biladaa laakiin isimka loo idaafeeyey damiirka fii rudbati damiir ma la dhahaa isaga waa laga soo reeba waa mustathnan oo la dhihi maayo gulaami baa wuxuu ku rudba yahay ana ma la dhahaayo ana rudbadee ku jiray fii rudbati luulaa soo kuma jirin gulaami gulaamkaasna waa macrifo bacdamaa damiir loo idaafiy asna fii rudbati luulaa buu ku jiraa malalahka waa laga soo istinoona waa kasoo reebaya ayaa xaggee joogaa fi rudbati thaaniya rudbada labaad oo usoo dhaca oo macnaheedu uu yahay gulaami wuxuu ku darajo yahay isimka calamka ah ila lisma almudaafa marka laga ra isimka loo idaafiy ila damiiri damiirka fainahu asaga fii rutbati alcalami calamka ayuu ku rutba yahay ayuu ku darajo yahay amaa la dhaho waa fii rutbati damiir maxaa loo diidaa haddii sidaas la yidhaahdo waxay yidhahdeen waxaad waxaa ka dhalanaya sifadu inay noqoto acraf min almawsuuf haddii la yidhaahdo isimka loo idaafeeyey damiirka waa fii rutbati damiir waxaa ka dhalanaya sifadu inay noqoto acraf min almawsuuf wa hada laa yajuus oosay ku noqone haddii aan idhaahdo marartu bizaydin saaxibika haddaan dhaho marartu bizaydin saaxibika zayd soo macrifo ma aha darajadee joogaa calam soo maaha darajadee joogaa saaxibika asna soo macrifo ma aha oo muxuu ku macrifoobay damiira loo idaafeeyey darajadee joogaa haddaan dhahno waa fii rudbati damiir waay haddaan dhahno wixii damiir loo idaafeeyey darajadee joogaa koobaad zaydoo mawsuufa wuxuu noqday derajada labaad saaxibika oo sifa ahna derajada koowaadee noqotay sifadii marka acraf min almawsuuf sooma noqon hada la see la yeelaa markaas sifadu waa inay mawsuufkeeda ay la mid noqoto ama waa inay ka liidato haddii marka aan idhaahno isimka damiirka loo idaafay waa fii rudbati alcalam marartu bizaydin saaxibika sifada iyo mawsuufku waxay noqonayaan isku darajo ilan zaydna calam uu noqonaa saaxibika oo damiir loo idaafeeyo fii rudbati alcalam soo ma ahayn isku darajo ay noqon marka sifadii mawsuufka anas ma la fahmay wayustatnaa mimaa dukira waxaa lasoo sheegay waxaa laga soo reebaa ismu llaahi tacaala isimka ilaahay baa laga soo reebaa fa inahu calamun waa calam lafduljalaalaha waa calam wa huwa acrafu lmacaarifi bilijmaac macaarifta oo dhan asagaa ugu macrifaysan asmaada ilaahay waa aclaam laakiin aclaamta kale waxay kaga duwan tahay sifay wadataa asmaa ullaahi aclaam wa kadalika sifaat yani sifay wadataa marka jaamid ma aha aclaamta alcasiiz alxakiim iyo algafuur iyo calam jaamida ma aha sida aclaamteen oo kale inkastoo aclaam ay yihiin haddana macaaniyay wataan algafuur marka la yidhaahdo waa isim calama laakiin sifatu lmaqfira ama sifatu lgufraan buu wataa alraxmaan marka la yihahdo waa ism calama laakiin sifatu raxma buu wataa alcaziiz sifatu lciza alxakiim sifatu lxikma alcaliim sifatu lcilmi marka jaamid ma aha marka aan leenahay damiirku waa acraf asita marka aan leenahay ugama jeedno macaarifta oo dhan damiirka ugu macrifaysan maya macaarif waxaa ugu macrifaysan lafduljalaala allah wa acrafu lmacaarif sababto oo makhluuqaadkan oo dhan asaga abuuray axad kastana wuxuu ku dhashaa macrifada ilaahay ama gaal ha adaa muslim ha ahaado hadduu muslim yahana waa waadix hadduu gaal yahana markaas kadib aa waalidkiisa iyo biyada uu la nool yahay ay inxiraafiyaan laakiin allah rabbinimadiisa khaaliqnimadiisa iyo macrifadiisa waa ku dhashaa sida nabigu yihi sala allahu alayh waala wasalam xadiiska abu hureyre kullu mawlidun yuuladu cala alfitra fabawaaw yuhwidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi acrafu lmacaarif waa lafduljalaala waana bilijmaac ay biijmaaci nuxaa nuxaaduma isku waafaqsan yihiin masaa-isha naxwada ah inta laysku ijmaacay waxaa la yidhahda waa yaryihiin dadka qaar waxay dhahaan waa farqutris yani naxwo waa khilaaf badan yaha masaaisha laysku ijmaacaysanaa ka mid ah nin mufasira oo la yidhaahdo ashyaaq alxalabi baa tafsiirkiisa waxaan ula jeedaa wuxuu leeyahy kitaab icraab lqur'aan la yidhaahdo wuxuu soo arooriyey marka siibaweyhi ayaa markuu dhintay kadib lagu riyooday nin baa ku riyooday ra'aahu fi lmanaam markaasuu wuxuu yihi maa facala allahu bik ilaahay muxuu kugu falay markaasuu yihi adkalani ljanna jannaduu geliyey bimaada oo maxaa jannada lagu geliyey markaasuu wuxu uhi biqowli ina smahu acraf almacaarif isimkii ilahay waa acraf almacaarif dhihitaankii aan yidhi baa ilaahay jannadii u geliyo ilaahay ugu dambi dhaafay faslun الضمير والمضمر اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو halkan waxaan ka guda gelaynaa macaarifta kii ugu soo horeeyey yani waxaa ula jeedaa lixda macrifada midkii ugu horeeyey oo damiirka ah damiir iyo mudmar waa isku mid damiir iyo mudmar waa laba isim addamiirna waa isim almudmarna waa isim isimnimadiisa maxaa u daliil ah ya alaa ku jirta waa laba isim labadaas isim waa isku macno haddaba haddaad damiir dhaadi haddaad mudmar dhaadi waa isku mid waxaa marka hoos yimaada labadaas isim waxaa hoos yimaada asmaa loo dejiyey qofka mutakalimka ah iyo qofka mukhaaqabka ah iyo qofka qaa'ibka asmaada loo dejiyay ayaga hoos timaada haddaba ogow waa isim isim kale uu hoos imaana saasina ofanka laga maarmaan oo see u hoos imaana markii aan ka soo qaadno in luqada la dejiyey qofka markuu naftiisa ka hadlaa ama koox uu hadlaa muxuu isticmaalaa in la isweydiiyaan ka soo qaadno naftaada markaa ka hadlaya maxaa maxaa dhehee ana ha dhaho ana marka maxaa loo dejiyey qofka mutakalim can nafsihi inuu isticmaalo haddii qolo kale ay la socotana inuu dhaho naxnu lafdigaasaa isticmaalo hay qof ka soo horjeeda qofka ka soo horjeeda anta ama anti ama antum ama antuma ha u isticmaalo marka ana iyo naxnu waa laba isim ma yihin mise ma aha asmaa ma yihin mise ma aha laba isim waaye anta iyo antiyana asmaa waaye laakiin ana iyo anta waa laba isim oo mutakalimka loo dejiyey anta iyo antina waa laba isim oo loo dejiyey muqaaab iyo wixii lamid ah hadduu maqan yahana hadduu maqan yahay huwa iyo hiha isticmaalo iyo wixii lamid ah huwa iyo hiyana laba isim soo maaha labadoodana maxaa loo dejiyey qofka qaa'ibka in loo isticmaalo laba isim soo maaha iyaguna waa asmaa hadda waxaan haysanaa asmaa mutakalim loo dejiyey iyo asmaa mukhaatab loo dejiyey asmaa qaa'ib loo dejiyaan haysanaa asmaadaas waxay hoos yimaadaan ama mutakalima loo dejiyo ama qaa'ib ha loo dejiyo ama mukhaatab ha loo dejiyo waxay hoos yimaadaan dallada la yidhaahdo addamiir bay hoos yimaadaan ama almudmar waa isku mid labadooda kaa doonta isticmaal marka addamiir ama almudmar waa dallad daladaas yaa hoos yimaad asmaa fara badan asmaadaas rajul iyo masoo hoosgelaayaan iyo faras iyo masoo hoosgelaayaan maya maxay soo hoosgeli waayeen hadda mutakalim iyo mukhaatab qaa'ib looma dejinayaga yaa hoos yimaada marka isim kasta oo mutakalim ama mukhaatab ama qaa'ib loo dejiyey saas ma loo fahmay haddaba fiir marka wuxuu ku yidhi almudmar waadamiiru mudmarka iyo damiirku ismaani labadooduba waa laba isim almudmarna waa isim damiirna waa isim haye limaa waxaana ay isim u yihiin isimkii maadam waxay ku dhacay isim la soco limaa waxayna isim u yihiin isimkii wudica la dejiyay isimkaas limutakalim mutakalim loo dejiyay ka ana ana oo kale isimka anaa ah oo mutakalimka inuu isticmaalo loo dejiyey baa damiirku isim u yahay macnaheed waa maxay isim baa isim wuu u sugnaaday maxaa laga wadaa macnaheedu waa hoos yimaadaa ismaani waa laba isim limaa waxayna isim u yihiin isimka kale oo wudica la deji limutakalimin qofka hadlaaya ka ana oo mukhaatibin ama qofka lala hadlaa ka anta oo qaa'ibin ama qofka maqan loo dejiyey ka huwa oo kale marka huwa iyo ana iyo anta inay asmaa yihiin mashakiyaa ku jira asmaa ma yihiin samaaha ana iyo anta iyo huwa asmaadaas waxay hoos yimaadaan dallad la yidhahdo damiir ama almudmar isim baa marka isim kale hoos imaana ma la fahmeen mise lama fahmin ismaani limaa wudica limutakalimin oo mukhaadabin oo qaa'ibin wax lawada ma la fahmeen mise weli lama fahmin ya waa laba isim oo isku mid ah oo yaa hoos yimaada isim kastoo mutakalim inuu isticmaalo loogu talagalay ama mukhaatab u isticmaalo ama qaa'ib loo isticmaalo loogu talagalay ayaa hoos yimaada macnaheedu waa saas mithaaluu ku siiyey markaa ana iyo anta iyo huwa mithaaladaasuu ku siiyey wayanqasimu haddaba wuxuu u qaybsamaa damiirku ilaa mustatirin wa baarisin wuxuu u qaybsamaa mustatir iyo baaris damiirka wuxuu u qaybsamaa mustatir iyo baaris mustatir maxaa la yidhaahdaa falmustatiru mustatirku maa laysa lahu suuratun waa wixii suuro aan lahayn fi lafdi lafdiga aan suuro ku lahayn oo muxuu la jeedaa isimkan damiirka ah ee lagu leeyahay waa mustatir macnaheedu wuxuu yahay waa macno aan lafdi loo dejin lafdi lagu dhawaaqo carabtu mayaysan dejin waa shay macnaaho marka lafdi lagu cabir aan lahayn saasa laga wadaa marka la yidhaahdo qaama damiir baa ku asturan haye damiirka ku asturan lafdi lagu cabiro carabtu muu dejiday maya oo macnaha see loo fahmaa si loo fahmo lafdi baaris ah oo uu ku macno yahay baa loo soo qaata oo ah huwa oo waxaa leeyahay damiirka qaamo ku asturan wuxuu ku macno yahay huwa ku macno yahay ee macnaheedu ma aha waxa meesha ku asturanaa huwa ah ilan huwa damiir mustatira ma baahane waa damiir baaris ah sida noo imaan doonta qaamat marka la yidhaahdana waxaa ku asturan damiir aan lafdi loo dejin haye laakiin wuxuu ku macno yahay lafdiga ah hiya ayuu ku macnay saas daraaddeed waxaa leedahay waalfaacilu damiirun mustatirun jawaasan taqdiiruhu aa dhehe adhii mayso wafaaciluhu damiirun mustatirun wa huwa hiya ma dhehaysid waxaa ku asturanaa hiya ma dhehaysid taqdiiruhu waa maxay wuxuu ka dhigan yaha waaye haddii aada fahmi weydo wax ku macno aha lagu siiyey oo ah hiya macnaheedu waa taas hiyadaasuu ku macnaya wax meesha ku asturan lakin waxa meesha ku asturana hiya aha u fahmi maa laysa lahu suuratun fi lafdi saasu ka wadaa lafdiga suurad kuma laha muxuu ka wadaa lam tadac lahu alcarabu lafdan tucabiru bihi canhu carabtu lafdi asaga uga cabirto maysan dejin lafdi ma laha macnaheedu waa taas damiirka waa mustatir daanasha lafdi ma laha wa huwa imaa mustatirun wujuuban asagu wuxuu qaybsamaa marka mustatir wujuub kalmuqadari sida damiirka ku qadaran fii ficli amri waaxid almudakar ficilka amar ee loo isticmaalaa mufradka mudakarka ee mukhaatabka kadrib wa qum oo kale mustatirka wuxuu qaybsamaa laba qaybood mustatir jawaaz iyo mustatir wujuub maxaa farqiga u dhexeeya ma waxaa loola jeedaa midna banaankaa la keeni karaa midna banaanka lama keeni karo ma saasaa laga wadaa maya saasa ufaha wax banaan la keeni karo iyo waxaan banaan la keeni kara meesha maba lafdi maba leh markaa u fiirsato waa musatir wujuub iyo waa musatir jawaas waxaa mooday in leeyahay kanna banaankaa la keeni karaa oo qaama huwa waa la dhihi karaa kanna qum anta lama dhihi karo usas kusoo degdegi maya laakiin macnuhu saas maa waxaa loola jeedaa waa mustatir wujuub waxaa laga wadaa booskiisa isim daahira ma geli karo booska isagu uu joogo damiirkaas aan lafdiga aan lahayn meesha uu ku jiro isim daahira lama geli karaa laga wadaa hadduu jawaas yahana booskiisa isim daahiraha la geli karaa baa laga wadaa tusaale marka idrib soo kuma siinin idrib damiir soo kuma asturnaa damiirka ku asturan oo anta ah yani anta ku macno ah anta maaha laakiin anta ku macno yahaye booskiisa isim daahira ma geli karnaa oo ma dhihi karnaa qum zaydun oo zayd aan markaas faacil ka wadno isimkaan qum ah faacilkiisu ma noqon kara isim daahira waa su-aal ma noqon karaa ma noqon karo isim daahira soo ma geli weynin booskiisa waa mustatir wujuubaan leeyahay laakiin mustatir jawaas marka uu yahay aan ka soo qaadno qaama maxaa ku asturan huwa soo kuma asturna qaama huwa soomaa waa mustatir jawaas booskiisa isim daahir aan geli karo qaama zaydun baan dhihi karaa ama qaama caliyun baan dhihi karaa ma la fahmay marka mustatir wujuub macnaheedu wuxuu yahay booskiisa isim daahira ma geli karo mustatir jawaasna waxaa laga wadaa booskiisa isim daahira hee aan la geli karaa saas daraaddeed wuxuu yihi shaarixa wuxuu yihi wuxuu yihi wa huwa imaa mustatirun fi caamili wujuuban والفرق بينهما أي الفرق بينهما وحوري وهو إما مستتر وجوبا وهو الذي وامدك لا يمكن ويسن سورة قال هين أن يحل الظاهر محله اسم ظاهر إنه بوس كيسة دي وامدك سورة قال هيسن هين جواز كنا مركز وامحي بوس كيسة اسم ظاهر قال كرا كضرب وقوم وكال اضرب يقوم وكال وفي المضارع مضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر إيو مضارع لو بلاغي تا وشكله مخاطب مذكرة مخاطب مذكرة تتقوم وتضرب وكره وفي المضارع مضارع المبدوء بلمز تمثل هو بلاغي كاقوم كاقوم يضرب وكره أو بالنون أما نون تلقوا بلاغي كنقوم ونضرب يوحي لحظة ماشي وحي كالتريي mustatir wujuub meelaha laga helo marka waa afar meelood inta uu noo sheegay damiirkan waa mustatir wujuub marka leeyahy waa afar meelood marka koowaad ficilka amar ee mufradka mukhaatabka ah oo mudakarka ah uu iska leeyahay sida idrib ijlis qum uqcud iyo wixii lamid ah maxaa ku baxay hadduu mufradku muanas uu yahay damiirku mustatir noqon maayo baarid uu noqonaya ilan waxaa leedahay ijlisi baa dheh markaas faciilkiisa uyada ma aha baarid buu noqday laba hadday noqdaana waa sidoo kale ijlisa baa leedahay hadday jamac noqdaana waa sidoo kale marka waxaan rabaa inuu mufrad yahay waana inuu mudakar yahay waana inuu muqatab yahay ficilka amar idrib iyo ijlis oo kale ko saddex saddexda meelood oo kale waa mudaarica mudaarica hadduu hamse ku bilaado sida adribu iyo aquumu waa mustatir wujuub adribu ana waa mustatir wujuub sidoo kale hadduu nuun ku bilowdo waa mustatir wujuub nadribu naxnu meeqahayda saddex ficilkii amaro hal aan ka hayno iyo mudaaricii waa laba aan kahayn maruu hamse ku bilowdo iyo maruu nuun ku bilowdo markuu hamse ku bilowdo markuu nuunta ku bilowdo waxba laga soo reebi maayo marka afaraadna waa markuu mudaarica ta ku bilowdo laakiin markuu ta'da ku bilowdo wuu noocay badan yahay waa inay ta'daas noqoto ta uu iska leeyahay mufrad mudakara oo mukhaatab ah taquumu anta yaa zayd inuu saas noqdo taquumu anta waa inuu saas noqdo maxaa la diidan yahay taquumu hiya lama rabo waxaa rabaa inuu noqdo taquumu anta waa inuu ta ku bilowdo ta'daasoo mufrad mudakara oo mukhaatab uu iska leeyahay waxaa kaloo la diidan yahay taquumiina iyo taquumaani iyo taquumna iyo waxaasoo dhan lama rabo iyo taquumuuna iyo kulli lama rabo waa markuu taquumu anta yaa muxamed uu saas noqdo waa meeqa afartaas meelood damiirku waa mustatir wujuub wuxuu yidhaahday waimaa mustatirun ama waa mustatir jawaazan jawaaz imaa mustatirun wujuuban wa imaa mustatirun jawaazan ama waa mustatir jawaaz waa xaggee ku askuran yahay caamilkiisa ilan idrib marka aa leedahay idrib soo damiir kuma jiro damiirka ku asturan wuxuu ku macno yahay anta antadaa marka waxay ku asturan tahay caamilka rafciyey ee ku camalfalay ilan waa damiir waana faacil faacilkan yaa camal ee ku camalfalo yaa rafciyey ficilkan sooma rafcinin caamilkiisaas waa ficilka ayuu ku asturan yahay marka mustatir fiya caamilihi imaa wujuuban wa imaa jawaaban وإما مستتر جواز هو مستتر جواز وهو الذي يحل الظاهر محله وأنا متك بوس كيس اسم ظاهر أو كرا كالمقدر سيد ضمير كالمقدري كالمقدر سيد مثل مقدرا في نحو زيد يقوم وهند تقوم ومثل مقدرا تصالحان زيد يقوم يقوم الضمير بقوا أسطرا damiirka ku asturan waa mustatir jawaas oo jawaas maxaa loo leeyahay bosism daahira geli karo yaquumu khaalidun baa la dhihi karaa yaquumu khaalidun yaquum marka yaquumu khaalidun baa la dhihi karaa taquumu hiya sooma ahayn hiyada haddaan ka dhaafno taquumu hindun aan dhahno maxaa ku jaban waxba waa mustatir jawaas mustatirka jawaazka haddaba asaga kuumuusan faahfaahin macnaheedu wuxuu yahay afarta aan soo sheegay waa mustatir wujuub wixii ka soo harana waa mustatir jawaaz ooba mustatir ah ala fahmay walaa yakuunu lmustatiru mustatir kuma noqdo walaa yakuunu lmustatiru mustatirku ma noqdo ilaa damiira rafcin damiir marfuuca maana wax kale ma noqdo imaa faacilan aw naa'iba alfaacil ama faacil buu noqdaa ama naa'ibulfaacil buu noqdaa damiirka mustatirka ah ma dhici kartaa inuu dhaco fii maxalli nasbin maya fii maxalli jarcina maya laa yakuunu ilaa fii maxalli rafcin waana ogtihiin oo damaa'irta waa soo marnay oo waxaan nidhi waxay ka mid tahay mabniyaadka damiirka marka waa marfuuc waxaa loola jeeda fii maxalli rafcin buu joogaa haddii la yihahdo waa mansuubna maxaa laga wadaa fii maxalli nasbin waa majruur haddii la yidhahdana fii maxalli jarcin baa laga wadaa wuxuu ku leeyahay haddaba damiirka mustatirka ah fii maxalli rafcin bisu dhacaa idrib markaad tidhaahdo damiirka ku asuran fii maxalli rafcin liannahu faacil ila waa faacil aquumu markaan idhaahdo ana soo kuma asurnaa waa marfuuc liannahu liannahu faacil iyo wixii lamida walaa yakuunu lmustatiru mustatirku ma noqdo ilaa damiira rafcin damiir marfuuca maan waxab yani fii maxal rafcin aan meel kale ma dhaco imaa faacilan ama faacil buu noqdaa aw naa'ib alfaacil ama naa'ib alfaacil buu noqdaa oo markuu naa'ib alfaacilka yahay waa markee haddaan idhaahdo duriba damiirka kuma asurnaa damiirka ku asuran muxuu yahay ya huwa hadda waxaa leedahay wa naa'ibu lfaacili damiirun mustatirun jawaazan taqdiiruhu huwa laakiin si guud ahaan wuxuu kugu sheegay wuxuu kiraa damiirka mustatirka ah iyadoo jawaaz wujuub aan loo kala qaali fii maxalli rafcin buu dhacaa oo fii maxalli rafcin hadduu dhaco muxuu yahay haddaba ama waa faacil ama waa naa'ibu lfaacil macnaheedu waa saas halkaas isku joog wallahu aclam